ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa booliska gaarka ee koonfur galbeed ayaa waxay howlgallo ka wadaan tuulooyinka hoostaga deegaanka goobgudud buurey oo ka tirsan gobolka baay kadib markii maalmo ka hor deegaankaasi weerar ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab gudoomiyaha deegaankaasi goobgudud buurey xasan xuseen oo la hadlayay idaacadda risaale xafiis wareedkeeda magaalada baydhabo ayaa waxa uu sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa lagu sugayo ammaanka deegaanka iyo tuulooyin kale hoostaga isagoo sheegay inay ka hortegi doonaan weerarada mararka qaarkood ay kusoo qaadaan deegaankaasi ururka al-shabaab ugu yaraan soddon iyo shan kilomitr labaatan iyo shan kilomitr toban iyo shan kilomitr wareegaas yaa howlgallada kasuubiinshila iyo daraad badi nimanka la buursaday oo deegaanka la kasafay kabaadi wareeg badanada suuba ciidamada dowladda federaalka soomaaliya inta militariga iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwa booliska gaarka ah iyo ubaskaanadayaas garaflayan iyo howlgal balaanlakogobodi ugu yaraan eedi ah oo goofil ku kumaawo dhow yaalkanadaysi niman cunugaas mayhan kubahi howlgalladaas iyo ku sameyn tuulooyinka hoos go-an maadaama tuulooyinka inta badan al-shabaab iyo ku dhuumaalaysadayaan markii sheegay nimankii odu waayeen haddanka yaraan afartan iyo shan kilomitr iyo sideetan kilomitr meel ka sokayta ma jiraan labaatan jir oo askaruna haddana noo sheegayo qaarkooda haddana na siinayo marka area dhan waa laga safeeyay labada maalmoodna howlgala lagu deegaanada lisiinka shaagay intii oo ka jiraan al-shabaab may ku qabdo doontaan haddii ilaahay yar may diyaaramayna inimeel alla meeliyo laaka sheega nimankan odowga diinlaawayaasha inimeel alla meeliyo laaka sheega idamada may diyaarayin inimeel alla meeliyo laaka sheega iyo meeliyo kuweerara sida cali muuse maxamed radio risaala magaalada baydhabo